bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslama cla nabiyina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala bismi illaahi اraxmaani اraxiim kitaabu اlqadar qadarkii ayuu u kitaab yahay alqadaru biwadcihi yadullu cala alqudrati qadarka wadcigiisa wuxuu ku tusinayaa alqudra ayuu ku tusinaa wa cala almaqduuri iyo shayga maqduurka ah alkaa'ini bilcilmi ee alle cilmigiisa ku ahaanayo halkaasaana marka kitaabkan uu ku saabsan yahay abwaabta caqiidadou ku jiraa ama iimaanka arkaanta iimaanka arkaanu liimaan waxaa ka mida watu'mina bilqadari qadarkii inaad rumayso meel weynuu marka diinta kaga jiraa kitaabkan marka jaamica ee imaamulbukhaari uu leeyahay ee abwaa baababka kala duwan iyo kutubta kala duwan ka hadlo caqiide tafsiir fiqhi aadaab kulli ka wada hadlo qeybta caqiidadou kan kaga jiraa marka kitaabu lqadar qadarkii ayuu u kitaab yahay qadarku wuxuu soo dhex galaa siday culummadu sheegeen sharaxana wax badan aad ka arkayso haddaad daalacato wuxuu soo gelayaa towxiid urubuubiya maxaa yeelay ficil alle ayaa ku jiro oo waxaan kaa'inaado ahaanayo dhan alla subxaanahu watacaala ayaa abuuray ayaga iyo waxa ay samaynayaan kulligood allah abuuray qudradiisana way ku dhacayaan waxaan oo wax qudradiisa ka baxsan ma leh sidaa darteed buu imaam axmed qadarka wuxuu ku soo gaabiyey kelmad aad u kooban oo cilmigiisana ku tusayso waxa uu yidhi alqadaru qudratullaahi qadarku waa awoodda alla waay wax kale ma aha alqadaru qudratullah alraaqib alasfahaani isagana mufradaat lqur'aanka ayuu wuxuu ku yidhi alqadaru biwadcihi yadullu cala alqudrati marka haddaad tidhaahdid addoonku ficilkiisuu iska samaysan karaa iyo wax alla doonay inay dhacaan ayaa baaqanaya iyo haddaad tidhaahdid qadiirnimadii alle iyo awooddii alle ayaad anfisay sifatu alqudrati waaliraada yaad rabbi ka anfisay qatar weeyaan marka qadarka shanigiisa baabun fi lqadari qaala baabunay hada kani baabun baab weeyaan fi lqadari fii bayaani alqadari qadarkii caddayntiisii ayuu u baab yahay qaala xadaanaa abulwaliid hishaam bnu cabdilmelik wa huwa aطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu qaala anba'anii sulaymaan alacmash huwa sulaymaan bnu mihraan abu muxamed alkaahiliyu alacmash qaala samictu zayd bna wahbin can cabdillaahi qaal qaala xadaanaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaa noo warramay buu yidhi wahuwa asaadiqu lmasduuq waa midkii runta sheegaayey loona rumaynaayey allah u rumeeyo mu'miniintana waa u rumeeyaan qaala inna axadakum midkiin yujmacu waa la ururinayaa fii badni ummihi caloosha hooyadiis dhexdeeda ayaa lagu ururinayaa abuurkiisa arbaciina yowman afartan maalmood ayaa lagu ururinayaa bacdi riwaayaat marka waxay leeyihin arbaciina yowman nudfatan xaal uu mani yahay uma calaqatan calaqa iyuu ahaanayaa midla daalika intaa oo kale uma yakuunu mudqatan midla daalika uma yabcasu allaahu alla wuxuu bixinayaa malakan malag fa yu'maru biarbacatin afar ayaa la amrayaa cadadka haddii haddaan macduudka la sheegin cadadka yajuusu fiihi ata'niisu waatadkiir labadaba marka hadda biarbacatin macduudkii lama sheegin biarbacinna waa bannaan tahay waana soo aroortayba waa riwaayo biarbacatinna waa la dhihi karaayo ta'niis waa laga dhigi karaa iyadan waaba riwaayadan ayb birisqihi risqigiisa yaa la amrayaa inuu qoro wa ajalihi waqtiga uu noolaanayo washaqiyun ow saciidun ashaqiyun huwa huwa shaqiyun miyaa ow saciidun mise waa mid liibaanay mid dhur darsaday miyaa mise waa saciidna waa la qorayaa fawallaahi ilaahan ku dhaartay inna axadakum midkiin aw irajula ama qofka layacmalu bicamali ahli الnaar ahlu naarka camalkooduu samaynayaa xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha ilaa uusan ahaanin isaga iyo wa baynahaa naarta gayru diraacin aw baacin dhudhun ama baac waxaan ahayn aynan isku jirin labadooda diraacuna waa dhudhunkaas baacuna waa intaas fayasbiqu calayhi alkitaabu fayasbiqu waxaa ka dhaqaayo calayhi korkiisa waxaa ka dhaqaayo alkitaabu ashayu lmaktuubu wixii la qoray baa ka dhaqaayaan oo kitaabkii looxulmaxfuudka wixii lagu dhigay baa ka qaalib noqonayo fayacmalu bicamali ahli اljannati ayuu camal falayaa fayadkhuluhaa jannadii buu gelayaa waina rajula qofka layacmalu bicamali ahli اljanna ayuu samaynayaa xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha gayru diraacin aw diraacayn fayasbiqu calayhi اlkitaabu fayacmalu bicamali ahli الnaari fayadkhuluhaa qaala aadamu ilaa diraacun bis ayuu yidhi ayb xadiidkan marka qadarka mudaabaqada xadiidka iyo baabka waa iska daahir leanna alle inuu qoraayo addoonku shaqi iyo saciid wuxuu noqon doono waa la qoray qadarkuna afar martabo ayuu ka koobmaa sidiisaba oo la rabo in la rumeeyo aliimaanu bilqadar waa afartaas maraatib almartabatu aluulaa waa martabatu alcilmi wax kasta oo koonkan ahaanayo inuu alla ogyahay inaad rumayso wixii xataa aan jirin hadday jiri lahaayeen siday ahaa lahaayeen ilaahay waa ogyahay oo qur-aankana sidaas waa tilmaama ayb low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan bal badaa lahum maa kaanuu yukfuuna min qablu walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu cilmiga marka waa taas cilmiga alle wax ka maqan ma leh shay kasta waa gaaray cilmigiisa sida raxmaddiisuba ay shay walba gaartay kow martabada labaad ee qadarka qofka inuu rumeeyo laga rabo waxay tahay martabatulkitaaba maqaadiirta koonka oo dhan inuu ilaahay qoray wax hadda iska cusub oo soo boodda ah maaha waa wax mar hore la dhigay waay martabadaas kitaabadana in la rumeeyo oo way ku badan tahay axaadiidta oo hadda kan laftirkiisana wax ka mida waay kitaabadaas marka iyada laftirkeeda maraatib kale ahoo midna waa looxulmaxfuudka wixii lagu dhigay midna waa qoraallo kale wayn oo wakhtiyo kale la dhigdhigay kitaabadaasna qofku inuu rumaysan yahay martabada saddexaad ee qadarku waxa ay tahay martabatu cumuumi almashii'a wixii alle uu ogaaday ou qoray koonkan laabudda inay imaadaan wayn ma ka baaqo karaan waa cumuumulmashii'a mashii'ada alle marka mashii'ada alle waa iraadadiisa kownigee waa inay dhacdo waa imaanee taas ma baaqo karto martabatu cumuumi almashii'a oo khayr iyo shar labadaba allaa qadaraya martabada afaraadna waxa ay tahay martabatu khalqi afcaali alcibaad addoommada ficilka ay samaynayaan oo ikhtiyaariga ah oo ayaga ikhtiyaarkooda ay ku samaynayaan allah abuuray oo allah subxaana wa tacaala iyaga ficilkooda mid alla abuuristiisa wax ka baxsan maa afartaas martabo marka waa qadarka in laga rumeeyaa la rabaa waxaa kaloo wehliyo alxikmatu waatacliil shaygan alla uu qadaraayo alle iskama qadaraaye xikmad iyo waxa iyo tacliil ayuu leeyahay ama annaga aan fahamno ama yaanan fahmin taa iyadana marka meeshay ku jirtaa ayb walidaalika imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo waxay dhaheen dadkan diidaayo addoommada afcaashooda alla ma abuurin dadka dhahaayo oo addoonka ficilkiisa asagaa abuuranaayo hanuunka asagaa samaysanaayo baadida asagaa samaysanaya dadka dhahaayo wuxuu yidhi xaajuuhum bilqadar bilcilmi waxaa kula doodaan cilmiga oo waxaad tidhaahdaan addoonkan inuu gaaloobayo ilaahay ma ogaay mase ma ogeyn hadduu yidhaahdo ilaahay ma ogeyn waaba kufrinaaba ila ilaahay buu jahli u nisbaynayo haddii uu yidhaahdo waa ogaayey inuu dhumaayo inuu qadaray maxaa diidaya marka haddouba isagoon la abuurinba alla ogaa hade qudradiisa maxaad ugu diidaya marka cilmigiisa hadduu gaaray qudradiisuna waa inay gaarto meel walba sidaasoo shaafi- alimaamu shaafici iyo imaam axmedba ay dhaheen ayb maraatibtaasaa marka muhim u ah qadarka in laga rumeeyo xadiidkanna fawaa'id badan baa ku jirto qaarkood kitaabuliimaan inaan uga soo hadalnay qaarna ibnu xajar isagaaba dhigaaya laftirkiisa aadu ugu dheeraaday meeshan eh, xadiidkan xadiidkan nugto kaluu leeyahay imaamu dahabi sir aclaami nubalaaga wuxuu ku sheegay eh, imaamu daara qutnina aan u malaynayo inuu akhbaaru camr bni cubayd uu ku wariyey wuxuu yidhi camru bnu cubayd muctasili buu ahaa qadarka ma rumaysnayn oo nufaatulqadar ayuu ahaa xadiidkan ayuu maqlay markaasuu wuxuu yidhi haddii aan ka maqli lahaa acmash lakadabtuhu waa beeni lahay zayd ibnu wahab haddaan ka maqli lahaa sidoo kale waa beeni lahay ibnu mascuud haddaan ka maqli lahaa kama aqbaleen rasuulka oo dhahaya haddaan maqli lahaayna xadiidkan ma ka yeeleen uu yidhi mana ka aqbaleen alle haddaan ka maqli lahaa yuu yidhi oo xadiidkan sheegayo dhahayo haddii aan ka maqli lahaana laqultu waxaan dhihi lahaa maa haakada akhadta calaya almiithaaq aniga sidaan igulama ballaminaan dhihi lahaa yuu yidhi jur-ada ninkaas yacnii ku jirto iyo dalaalka meesha uu tegay iyo quluwiga bani aadamka waxaan diin ahayn hadduu iska dhaadhiciyo uu diin ka dhigto waxaad moodaa inuu sidii wax ishubo oo kale ayuu dhiiranaa marka aaday khatar u tahay xadiidkan hadda bukhaari iyo muslim baa wariyeen eh, wax oo u dhibaayana male walidaalika muctasilada iyaga waxay qabaan afar rukni oo arkaanuliimaan oo kale uga taagan rukniga koowaad waxay yidhaahdaan atowxiid towxiidkuna waxay ka wadaan salbu lasmaa'i wasifaat salbu sifaat ilaahay in laga anfiyo oo laga siibo tilmaamaha iyo alcadlu alcadlu waxay u yaqaanaan qadarka in la inkiro lanna waxay leeyiin hadduu ilaahay dhumiyey muxuu u cadaabaha waxaas iska dhaadhiciyaan marka midda saddexaad waxay tahay almanzila bayna almansilatayn qofku haddii uu dembi kabiira a la imaado waxay yidhaahdeen gaal waayana ma dhahayno muslimna ma dhahaynay dheheen meel dhaxow taagan yahay midda afaraadna waxay tahay alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar wax fiicana u malayna haddaa maqasho laakiin waxay ka wadaan ninka xaakimka ah haddii uu qaldamo waa in seef lagu toosiyo oo la- lala dagaalo un mar walba oo yacni jabhadayn ayaa ka qaalib ah oo diin u ah ayb waxayna ku magacaabaan alamru bilmacruuf annahy can ilmunkar dadka ahlucilmigana waxay leeyiin alamru bilmacruuf laftirkiisa ayaa u baahan masaalixda iyo mafaasidda in loo miisaamiyo ayb afartaas asalay qabaan marka asal ka mida qadarkay uga hor imaanayaan ayb baab qala xadaثna سulayman بن xrb whuwa abu أyub alwaashixiyu qala xadaثna xamaad can cubayd الlahi bn abi bakri can anasi radي اllah canhu can الnabiyi slى اllah عalayh waslm qaal wakla اllah bالraxmi alle raximka wuxuu u xil saaray malakan malag fayaquulu wuxuu dhahayaa malagu ay rabbi yaa rabbi rabbigayow nudfatun yacnii nudfo weeyaan waxaa ku jira raximka ayb ay rabbi yaa rabbi rabbiyow nudfatun haadihi tani nudfatun ay rabbi calaqatun ay rabbi mudqatun faida araada allaahu eh, hadduu alla doono an yaqdiya khalqahaa abuuristeeda inuu xukumo ou qadaro hadduu doono qaala wuxuu dhahayaa ay rabbi rabbiyow dakarun am unhaa lab miyaa mase dhadig ashaqiyun am saciidun fama risqu risqigu muxuu yahay fama alajalu ajalku waa maxay fayuktabu kadalika fii batni ummihi fayuktabu waxaa la dhigayaa kadalika sidaadaas oo kale la dhigayaa fii batni ummihi hooyadii caloosheeda xaal uu ku jiro ayb ayb meeshaas marka fayaquulu ay rabbi nudfatun ay rabbi nudfatan labada labadaba waa waa bannaantaha ayb calaa idmaari ficlin ayaa markaas loo qadaraa nudfatan marka ay tahay ayb wاrafcu calaa anahu khabaru mubtada'in maxduuf ay rabbi haadihi nudfatun miyah ay rabbi calaqatun ahaadihi calaqatun miyah ay rabbi mudgatun ahaadihi mudgatun wahaakada ayb xadiidkan marka iyo kii hore isku isku waa waa isku macno dhow yihiin tarjamadana meeshuu ka mudaabaqaynayo waxay tahay de taqdiir allah ku jiro faidaa araada allaahu an yaqdiya khalqaha qadihii qadarka halkaas kaga jira baabun ay hada kani baabun baab weeyaan jafa alqalamu qalinkii waa qallalay calaa cilmi illaahi ilaahay cilmigiisa ku qallalay oo yacnii allah qalinka amray qor baa la yidhi wou qoray waxaas marka alla og yahay ee haddana la qoray unbaa xaalka uu ku dhammaaday wa adallahu allaahu allah dhumiyey calaa cilmin cilmi uu ku dhumiyey calaa cilmin marka laba macnaa ku jirta waadalahu llaahu alla waa dhumiyey qofkii afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu wa adalahu llaahu calaa cilmin qof alla uu dhumiyey calaa cilmin min allaahi cilmi ilaahay xaggiisa ka ahaaday qof ku dhumay oo alle cilmigiisa ayaaba wuxuu yahay ninkan inuu baadiyeysan yahay calaa cilmin waxaa kaloo lagu macneeyaa calaa cilmin min alcabdi waa dhumay calaa cilmin isagoo wax og bou dhumay oo xujada ku oogantay oo wax fahmay haddana bukhaari marka tafsiirka hore waayo laakiin ujeedkiisa isaga wa qaala abuu hurayrata qaala lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi jafa alqalamu qalinkii waa qallalay bimaa anta laaqin waxa adiga aad mid la kulmaya tahay buu qalinkii ku qallalay wax allaale waxa aad la kulanto kuu qadaran sidaasaa qalinka oo u dhigay wa qaala bnu cabbaas lahaa saabiquun ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraati wa hum lahaa saabiquun sabaqat lahum waxaa u dhaqday oo u hormartay assacaadatu liibaana u dhaqday oo u hormartay lahaa saabiquun sabaqat lahum sacaadatu sacaadadaas u dhaqday waa lowxulmaxfuudka midda loogu dhigay waana qadar qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa yaziid rishk qaala samictu muarif bni cabdillaahi huwa muarif bni cabdillaahi bni shikhiir ahay yuxadisu can cimraana bni xusaynin qaal qaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah ayucrafu ahlu ljannati ahlu jannaha ma laga yaqaanaa min ahli naar ahlu naarka qaala nacam buu yidhi haa qaala falima yacmalu lcaamiluun haddaba dadka camal falaaya maxay u camal falaayaan haddii ninkii janno geli lahayna qoran yahay naarkii geli lahaana uu qoran yahay qaala waxau yidhi nabiga sal l slam kullun mid kasta ahlu naarka ahlu jannaha yacmalu uu shaqaynayaa limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray yacni wixii loo qoray ayuu ku shaqaynaa waay wax waafaqsan haddii marka loo qoray janno acmaashii jannada yaa loo fududayna uu ka shaqaynayaa waalcaksu bilcagsi mararka qaarna way dhacdaa qofka in camal wixii loo qoray camal ka duwan yacni wixii loo qoray ee ah shaqaawada maalan camal cagsigeeda ah sida daahirka inuu sameeyo uu dadaalo dadaalo dadaalo laakiin fii aakhiri xayaatihi inuu la yimaado camalkii loo qoray shaqaawadii loo qoray camal waafaqsan inuu la imaado markaasna uu ku dhinto inama alacmaalu bilkhawaatiim ayb kullun yacmalu limaa khuliqa lahu aw limaa yuyasaru lahu wixii loo fududaynayo ayuu mid walbaa ku camal falaya ayb ninkaa marka yaziid arishk kunyadiis abulashara leraa wahuwa basriyun taabiciyun hiqa yuqaalu kaana kabiira lixyati faluqiba arishk ayaa lagu magacaabay nin garweyn buu ahaa ayb halkan xadiis buu ku leeyahay bukhaari meeshaana waa ku keenay kitaab lictisaamna uu ku keenay kitaabu towxiid isagoo hadda wa fii kitaabi lictisaam buu yiri laak waa kitaabu towxiid meesha uu ku keenay ayb halkan marka wuxuu yidhi wafi lxadiidi ishaarat ilaa ana alma'aala maxjuubun can ilmukalaf xadiidka waxaa laga qaadanaya oo tusayaa qofka ma'aalkiisa iyo meeshuu ku dambaynayo waa laga qariyey ma oga ninna ma oga meeshuu ku dambaynayo ilaahan weydiisanayna meel fiican facalayhi an yajtahida qofka waxaa dushiisa inuu dadaalo fii camali maa umira bihi wixii la amray ku camalfalkeeda faina camalahu amaaratun camalkiisu waa calaamad ilaa maa ya-uulu ilayhi amruhu gaaliban camalka hadda uu samaynaayo wuxuu calaamad u yahay wuxuu ku dambay doono sida haalibka wain kaana bacduhum inkastoo dadka qaarkood qad yukhtamu lahu bigayri dalika in loogu khatimo kamaa habata fii xadiidi bni mascuudin wagayrihi laakin la طilaaca lahu calaa dalika waxaad ku dambaynaysa adiga ma arkaysid facalayhi an yabdula juhdahu wa yujaahida nafsahu fii camali aacati qofka marka inuu ku dadaalo daacada samaynteeda unbaa laga rabaa walaa yatruka uunan ka tegin wukuulan ilaa maa ya-uulu ilayhi amruhu fayulaamu calaa tarki alma'muuri markaa wayastaxiqu alcuquubatana waa mutaysanayaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan allaahu aclamu allah ku cilmi leh bimaa kaanuu caamiliin ilmahaas gaalada waxay samayn lahaayeen damiirku ilmaha gaaladu u noqonaa ilmaha gaaladu ay dhalaan hadday qaangaari lahaayeen ee yaraanta ku dhinto hadday qaangaari lahaayeen allah og waxay samayn lahaayeen meesha waxaa ku jirta cilmiga allah ku jira qaala xadaanaa maxamed bnu bashaar wa huwa bundaar qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu can abi bishrin can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal su'ila اnabiyu sal l slam nabigaa la su'aalay can wlaadi اlmushrikiin faqaala wuxuu yidhi allaahu allah aclamu ku cilmi leh bimaa kaanuu caamiliin waxay shaqayn lahaayeen yacnii haddii ay noolaa lahaayeen waxa ay shaqayn lahaayeen allah ku cilmi leh ayb qال xdثna yحya بن bukayr qال xdثna الleyث عن yuنس عن بن شhهاaب qاal وأخبرnii cطاء بن يزيد أنه sمc أbا هريرةa yquuل suئla رasuul الlahi صلى اه عل sلم wxaa la su'aala can daraari الmuشhrikiin can daraariyi الmuشhrikiin mushrikiinta ilmahooda maxastooda faqاl الlه أعلم bma kanuu cاamiliin qال أخبرna إسxاaq بن إبراhيم qال أخبرna cبدالرزاq qال أخبرna mcmر عن hmاm عن أbي هريرةa qاal qaala rasuulu اlahi sal l slam maa min mawluudin kula dhalayaa ma jiro ilaa yuuladu cala alfitra fitraa lagu dhalaa fa abawaahu yuhawidaanihi labadii dhashay ayaa yahuudi ka yeelo wa yunasiraanihi ayagaa nasraani ka yeelo kamaa tuntijuuna albahiimata sida aad neefka xoolaha aad u dhashanaysaan hal tajiduuna fiihaa ma ka helaysaan min jadcaa'a ay jadcaa'a mid dheg go-an ridii maalan waxaray dhalaysaa ood ka dhashanaysaan waxartaasi mid dhega gogo-an miyaad ku arkaysaanna maya xataa takuunuu antum idinka ayaa waxaa ahaanaysaan ilaaad ka ahaataan tajdacuunahaa inaad dhegta ka goynaysaan idinka ayaa camalkiinna dhagaha uga googooya xoolaha ee ayagoo nadiifoo nabad qabay dhashaan qofkuna wuxuu dhalanayaa asagoo nabad qabo oo fitra leh fidradiisaas xaqa ku aqbali karo laakiin de bii-ada iyo waalidka iyo dadka u sheekeeye barbaariyo ayaa markaas duufsado ama leexiyo haddana mana ka taganad cilmiga alle ogowhena ninkaani waxaan alle doonin waalidku ma samayn karo dadkuna ma samayn karaan kii un alle ou doonay ayb qaaluu yaa rasuula allah afara'ayta bal ka waran man yamuutu qofka dhimanayo wahuwa sagiirun isagoo yar qaala wuxuu yidhi allaahu aclamu bimaa kaanuu caamiliin allah ku cilmile waxay samayn lahaayeen kitaabuuljihaadaan kusoo marnay axaadiidtan qaybo ka mid baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan wa kaana amrullaahi alla amarkiisu wuxuu ahaaday qadaran maqduuraa qadaran mid la jaangooyey ayb jaan go-an maqduuran oo la jaangooyey ay xukman maqduucan biwuquucihi xugun la gooyey dhicitaankiisa ka labalabayn ma laha marka wixii alla uu qadaray waa la gooyey bas waay wax baaji kara male ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf wahuwa tinniisiyu qaala akhbaranaa maliku can abi zinaad can ilacraji can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa tas'al ilmar'atu naagta yaanay su'aalanin dalaaqa ukhtihaa walaasheed furiinkeeda yacnii in walaasheed la furo litastafriqa siday u gedisato u bannaysato saxfatahaa xeeradeeda waltankix ha nikaaxsato fa inna lahaa maa qudira lahaa waxay leedahay wixii alla u qadaray wixii alla u qadaray ayay leedahay naagta xadiidkan marka ibnu cabdilbar waxa uu yidhi hada alxadiidu min axsani axaadiidi alqadar xadiidta qadarka kuwa ugu wanaagsan cinda ahli ilcilmi yacni aad u tusin og limaa dalla calayhi maxaa yeele wuxuu tusay oo ah min ana zawja low ajaabahaa ninka markuu naagtan rabo inuu guursado hadday iyada tiraahdo eblaayaad qabtaay horta fur aniga ma guursanaysid ilaa aada naagtaas furto si naagtaas waxa ay ninkan ka helayso tan ay usoo gedisato ayay rabtaa oy weelkaas u bannayso ayb nebiguna wuxuu leeyahy war wixii ilaahay kuu qadaraad helaysaaye ha dhihin walaashaa in la furo ha dhihin ninka haddii marka ninku uu yeelo low ajaabahaa wa allaqa ou iska furo tii hore man tadunnu qofkay u malaynayso annahaa tusaaximuhaa fii risqihaa inay biilka ku ciriirinayso fa innahu laa yaxsulu lahaa min daalika ilaa maa kataba allaahu lahaa xataa haddii middaas la buriyo wixii ilaahay u qoray unbay middaan helaya weel waxaan alle u qorin uma badanayaan intii alle u qoray unbay joogay naam walaa yamnac wuxuu yidhi marka ayb sawaaءun ajaabaha aw lam yujibha ama ha ajiibo ama yaanu ajiibin wahuwa ka qowli اllahi tacaala fi اlaayati اlأkhraa qul lan yusiibanaa ila ma kataba allahu lana ibn اlcarabina halkan tacliiq fiican u saaray wuxuu yihi fi hada اlxadiiثi min usuul اddiin asuluuku fi majaari اlqadar in la qaado wadalika laa yunaaqidu اlcamala fi طaacaat yacni qadarka iyo camalka iskama hor imaanayaan weligaa laba shay ha fahmi weynin ibnu teymiyana risaaladan tadmuuriyada laba qaybood waa qaybna sifaadka uga warramaa qaybta dambana wuxuu uga warramaa amarka allana amraya sharciga iyo amarka qadariga ah calaaqada ka dhexaysa waxaa la diidayaa marka inaad istiraadid mar haddii qadar la sheegay aan la dhaafaynin ee maxaa lagu amray yani inuu alla wax qadaro waxna ku amro tanaaqud inaad u aragto wax iska hor imaanayaa lagu diidaa ma iska hor imaanayaan ayb markaa wuxuu leeyahy wadalika laa yunaaqidu alcamala fi طaacaat walaa yamnacu taxarufa fi اliktisaab in loo xirfaysto kasabka wanadara liquuti hadin berri quudkii la cuni lahayna in la diyaarsado oo la fiirfiiriyo bal meeshii aad berri shaqada berri hadda maanta waa haysataa mid inaad berrina sii fiiriso shaqadaada meeshaad yacnii u aadi lahayd ama meeshaad biilka ka dhacsa lahayd ma ka hor imaanaysa qadarka wa in kaana laa yataxaqaqu annahu yabluquhu inkastoodan hubin berri inaad gaaraysa adoon hubin haddana lagaa rabaa inaad usii dadaashid yacni leanna qadarkuna xag allow ka ahaaday amarka sharcigana xag allow ka ahaaday isma duqaynayaan marka mana iska hor imaanayaanmunaaqado kama dhexayso qaala xadaanaa malik bnu ismaaciil qaala xadaanaa israa'iilu can caasimi can abi cuhmaana can usaamata qaal kuntu cinda anabiy sal l slam nabigan agtiisa ahaa id jaa'ahu rasuulu ixdaa banaatihi gabdhihiisa mid ka mida ninay qof ay soo dirtay baa u yimid wacindahu sacdun wa ubay bnu kacbin wa mucaadun ayaan la joogin annabnahaa maxay usoo dirtay ee annabnahaa inankeeda yajuudu binafsihi nafsadiisu inuu bixinaayo inankeedii inuu nafsadiisii dhiibaayo yacnii u dhiman rabo fabacata ilayha waa u cidiray lilaahi maa akhad alla wuxuu leeyahay wuxuu qaatay walilaahi maa actaa wuxuu siiyeyna alla iskaleh wuxuu ku siiyanaasaa iskale wuxuu kaa qaatanaasaa leh kullun mid kastaa biajalin ayuu ahaan qaadashada iyo siintuba waqtiga ee fal tasbir ha sabarto waltaxtasib hana ajar tirsato kulun biajalin wey marka qala xadaanaa xibaan bnu muusa qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa yunus can الzuhriyi qaala akhbaranii cabdullaahi bnu muxayrizin اljumaxiyu ana abaa saciidin اlkhudriya akhbarahu anahu baynama huwa jaalisu cinda الnabiy sal ll ly slama nabiga agtiisa isagoo fadhiyo jaءa rajulu min alansaari nin ansaarta ka mida yimid faqaala yaa rasuula allah inaa nusiibu sabyan annaga maxaabiis ayaan asiibaynaa qafaal dad baan qafaalaynaa jihaad intaan galnan addoommo ayaan helaynaa wanuxibu lmaala maal baanna jecelnahay kayfa taraa fi lcasli yani maalna waa jecelnahayoo addoontii aan helnay inay uuraysato ma rabno oo hadday uuraysato umuwaladay noqone umuwaladna ma la gedi karo marka inaan shahwadii aanaan ku daadinin oo aan bannaanka ku qubno seed u arkaysaa faqaala rasuulu llahi sal l salam awa inakum tafcaluuna dalika idinku sidaa miyaad samaynaysaan laa calaykum korkiinna maaha allaa tafcaluu inaydnan samaynin yacni haddaad samaynin waxba idin yeeli maayo fainahu laysat nasamatu naf ma jirto nafta oo kataba allaahu alla ou qoray an takhruja inay soo baxdo bannaanka timaado ilaa hiya kaa'inatun waa ahaanaysa say ku ahaatanaf alla ugu talagala inuu bannaanka soo saaro casligiinna iyo biyo bannaan aad ku qubtaan iguma ku baaqanaysamarka waxaa ku jirta marka wa kaana amrullaahi qadaran maqduuran ay tarjamada ahayd waxay alla inay noolaadaan ugu talagalo noolaanayaan qof baa wax yeeli kara bani aadamku mar hadduu fahmo xaqiiqadaas dhabtaa wax badan baa wax badana u xalismaqaala xadaanaa muusa bnu mascuud qaala xadaanaa sufyaanu wa huwa athawriyu can ilacmash can abi waailin can xudayfata radia allaahu canhu qaal laqad khaطabana nabiyu sal l slama khudbatan nabigaa khudba noo akhriyey maa taraka fiiha shay-an maka tegin ilaa qiyaami saacati ilaa iyo qiyaamaha shay ahaanayo kama tegin maa taraka fiiha shay-an kaa'inan ilaa qiyaami saacati ilaa dakarahu waa sheegay calimahu man calimahu waxaa ogaaday qofkii ogaaday wajahilahu man jahilahu wou ka jaahil noqday qofkii ka jaahil noqday in kuntu inhu shaniye kuntu waxaan ahaa la ara shaya shayga inaan arkaayo qad nasiitu aan iloobay fa acrifuhu waan garanayay kamaa yacrifu rajulu ninku sida shayba waxyaabihii nebiga sheegay wax ka mid ayaan iloobayay markaan arko wixii nebigu ka hadlay oo kale ayaan xasuusanaa markiibaaska wadaan fa acrifuhu waan garanaa kamaa yacrifu rajulu ninka sida uu u yaqaano alrajula ninka idaa qaaba canhu markuu muddo uu ka maqnaado fa ra'aahu ou arko fa carafahu uu aqoonsanaya markaas nin muddo dheer isku kiin dambaysa labaatan sano dhowr iyo labaatan sano ka hor waxaa laga yaabaa markuu kaa soo horbaxo inaad markiiba xasuusanin laakiin cabaar markaad fiiriso wejigiisa si fiican u aragto war ninkii saas markaasa xasuusane ka hor laakiin maskaxdaadii waa ka baxay saasoo kale sheega tacqiid baa ku jira laakiin sharaxuu ku furfura qaala xadaanaa cabdaanu can abi xamzata can ilacmash can sacdi bni cubaydata can abi cabdiraxmaan asulamiyi cabdullaahi bnu xabiib can caliyin radia allaahu canhu qaal kunaa juluusan maca nabiy sal l slam nabigaan la fadhinay wa macahu cuudun isagoo laan maciise ay tahay uu haayo yankutu bihi fi lardi dhulka uu ku mudmudaayo qofka markuu ul yar haysto oo dhulka saa ugu mudmudaayo waa fakaraha qofku markuu fakaraayo caadatan qor yar buu dhulka saa jugjugjugjugdi ku siinaya qisadana marka waxay ahayd qabri buu nabiga tegey sal lla ly salam meyd baa la duugaayay qabrigii dhinaciisa ayuu fadhiistay ushaas buu dhulka ku mudmudaya marka waxaa laga yaabaa aakhiro iyo qabrigan iyo waxbuu ka fakaraa nebiga salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh ayb qaar baa marka waxay yidhaahdeen muhallab si uu ku keena ma garanayee wuxuu asal u yahay ushaan dhulka nebigu saa jugjug ugu siiye ugu dhaqdhaqaajiyey waxay asal u tahay buu leeyahay tashahudka ataxiyaadkana farta in la dhaqdhaqaajiyo wax iska galay ma leh labadaas bina marka waxaa weeyaan macno baciid ah oo hadda xadiidkan marka loo fiiriyo ayb laakiin macnaha soo degdega waxay tahay inuu fakarayay ayb fanakasa waa foorariyey madaxiisu hoos u foorariyey faqaala wuxuu yidhi maa minkum min axadin axad idinka mida ma jiro ilaa qad kutiba waa la qoray maqcaduhu min annaar meesha uu naarta ka fariisan lahaa aw min aljannati ama jannada faqaala rajulu min alqowm alaa nattakilu yaa rasuula allah miyaanan isku hallaynaynin marka taas waxaas ilaahay qoray oo hadda annaga aanaan ogeyn jannay naar midna loo qoray haddaan isku hallayna ka waran oon camalkaba iska dhaafno qaala waxau yidhi laa maya icmaluu camal fala fa kullun muyasarun mid walbaa waa mid loo fududeeyey waxa loo qoray uma qara'a fa amaa man acطaa waataqaa ayuu akhriyay aayaddaas faamaa man acطaa waataqaa wasadaqa bilxusnaa fasanuyasiruhu lilyusraa wixii fiicnaa baa loo fududeeyey kaas wama man bakila waاstagna wakadaba bاlxusna fasanuyasirhu lilcusra macno aad u fiican waxaa ka bixiyey xadiidkan dambe khaaabi wuxuu yihi halkan wahada alxadiidu aslu liahli sunnati ayuu horta soo yiri ibnu xajar fi ana asacaadaةa wاshaqaaءa bitaqdiir اllahi اlqadiim qadarkii hore yaa shaqinimada iyo sacaadadu ay tahay shaqinimada iyo sacaadada labada waa saciidnimada iyo shaqinimada waa la qadaray ayb wa fiihi raddun cala aljabriyati xadiidka wuxuu radinayaa jabriyada lianna taysiira did ljabri fiir meeshaa laba qolaa mar walba qadarka ku cayaartay fahmkiisa qolana qadarkay inkireen qolana sugitaankiisii bay ku talax tageen markaasay waxay gaarsiiyeen inay dhahaan addo waxa koonka ka dhacaya maadaama alla qadaray allaana samaynayay bay leeyihiin waxa waxaa samaynaya waa alle addoonkaanna addoonku faacil maahan bay dhaheen waa waa waa mid markaa mujbar oo la ijbaarayo la qasbayo marka ibnu xajar wuxuu leeyahay icmaluu fa kullun muyasarun iyo jabri waa iska hor imaanayaan lanna nebigu wuxuu leey idinka shaqeeya waxaa la idiin fududaynayaa qof walbaa wixii alla u qoray ayaa loo fududaynaya nin dadaalaya wax loo fududeeya soo maa laakiin ninku markuu qasban yahay waxmaba loo fududeeya khiyaarba maba leba maxaa loo fududeeyaa ayb arday hadda hadduu imtixaan galo ardayga waxoogaa soo dhadhoweeyo iyo ayaa wax loogu daraa sooma wax loo fududeeya la riixaa laakiin mid isaga dhanba yacnii jabri ou haysto qasban waxbaa loo fududeeye lama dhihi kara kaasna ayb lianna taysiira did ljabri lianna aljabra laa yakuunu ilaa can kurhin jabrigu waa qasbitaan ayb qofkan waa la qasbay marka la leeyay wax looma fududaynin waaba la dhibayba allana fudaydin buu sheegayaa meeshaa saas falaa yajcalu marka wuxuu yidhi لأن الجبر لا يكون إلا عن كره ولا يأتي الإنسان شيئا بطريق التيسير إلا وهو غير كاره له طيب واستدل به على إمكان معرفة الشقي من السعيد في الدنيا حلو دليشد هلكان قفك شقيقة iyo qofka saciidka ah in la garan karo adduunyada marka la joogo maxaa lagu garan karaa kaman ishtuhira lahu lisaanu sidqin wacagsi nin ummaddu qabuul agteeda u leedahay ummaddu ammaanayaan wanaag lagu sheegayo lianna alcamala amaaratun cala aljazaa'i calaa daahiri alkhabar ninka haddii camal wanaagsan iyo daaca iyo dulmi la-aan iyo dadaal iyo laga arko waxaa la leeyahy ninkan camalkan maadaama alla u fudaydiyey meel fiican inuu u socdaa laga yaabaa waa laga yaabaa waa xaqiiqo maahan laakiin waayahay ayb lianna alcamala amaaratun cala aljazaa'i calaa daahiri hada alkhabar wa rudda bima taqadama fi xadiidi ibni mascuud laazim maahan isagoo camal wanaagsan samaynaya khaatimada waa ka halaabi kartaa walciyaadu billah sida xadiidka ibni mascuud hadalkan marka khadaabin arag qaala alkhaaabiyu lamaa akhbara sala allahu calayhi wasalam nebigu markuu sheegay can sabqi lkitaab kitaabkii lowxulmaxfuudka inuu hormaray raama man tamasaka bilqadari qofka qofka inuu qadarka ku dhego doonay an yatakhidahu xujatan fii tarki alcamali yacnii qofka doonay inuu qadarka u xujaysto inuu camalka iska dhaafo yaa dad baa saas doonay fa aclamahum nebigu wuxuu ogeysiiyey ana hunaa amrayni laba arrin inay meeshaan taal laa yabdulu axaduhumaa bilaakhari labadaa arrin midkoodna midka kale maku buraayo baatinun arrin qarsoon wa huwa alcillatu almuujibatu arrinka qarsoon waa cillada qofka shaqinimada u waajibinayso ama saciidnimada u waajibinayso waa qarsoon tahay fii xukmi arubuubiyati rubuubiyada alle xukunkeedayna ku jirtaa rubuubiyada alle de maamulka alla waay qofku inuu shaqi noqonay inuu saciid noqonay wax qarsoon waayo baatil wadaa amar waa kaas amarka labaadna wadaahirun mid muuqda waay wa huwa daahirkuna alcalaamatu allaasimatu waa calaamada laasimada waay fii xaqi alcubuudiyati lanna addoonku camal waxa daahirka uu sheegayo waa camalka camalkaaga cibaado oo cubuudiyadii aad ku muujinaysana waa wax muuqda waay wainamaa hiya amaaratun camalkan daahirka waa calaamad mukhayilatun fii mutaalacati cilmi alcawaaqibi ayri hayru muqayadatin xaqiiqatan fabayana lahum ana kulan muyasarun lima khuliqa lahu arrin baatina oo rubuubiyada gelaya waxuu alla qadaray iyo arrin daahir ah oo camalka aad samaynaysaa fii xaqi alcubuudiyati middaas marka daahirka waa calaamad qofka mala gelinayso cawaaqibtiisa in la fiiriyo oo marka camal wanaagsan inuu samaynayo aada aragto waxaad malaynaysaa qofkaas inuu badbaadi doono ayaad malaynaysaa markaasuu wuxuu yidhi laakiin hayru mufiidatin cafwan muqayadan akhriya hayru mufiidatin xaqiiqatan laakiin maladaadaas adiga waxba ma faa'iideynayso xaqiiqa ahaan oo maladaadu inay isbedesho waa dhici kartaa nin aad camal wanaagsan ku malaynaysa maanta inuu iska gaaloobaba waa dhacdaa mid gaalnimo iyo dhib iyo lagu yaqaanayna inuu iska toosaa laga yaabaa camalkan marka waa daahir isagana daahirkaasna waa calaamad calaamaddaas marka inay sidii qaalibka ayd marto waa dhacdaa inay ka leexatana waa suuragal arrin baatin iyo arrin daahira marka jiro markaasuu yidhi mid kastaana wixii loo abuuray baa loo fudaydiyey wa anna camalahu fi alcaajili daliilun calaa masiirihi fi alaajili camalkiisaan adduunyada wuxuu daliil u yahay masiirkiisa aakhiro waa daliil unbis walidaalika mahala bilaayaati saas buu aayaadka ugu mihaaliyey wanadiiru daalika waxaa la mida macnahaasna alrisqu risqiga maca alamri bilkasbi risqiga allaa qoray shaqaysana waa lagu yidhi waljal waqtiga aada noolaanayso allaa qoray maca alidni fi lmucaalajati haddaad jiratan isdaaweeyaa lagu yidhi baabuurta isku dhig laguma dhihin dad dhaawac noqoto iska dhiig bax laguma dhihin dadaalaa lagu yidhi marka arrinkan daahir waaye midka midna waa baatin marka daahirku calaamad leh waaye calaamaddaas marka qad waqad baainku laakiin bis rubuubiyada alla kii ku jira isaga unbaa loo dhammaana ilaahan khaatimo wanaagsan su-aalanayna baabunay hada kani baabun baab weeyaan alcamalu bilkhawaatiim ayb alcamalu camalku muctabarun bilkhawaatiim waxaa laga eegaa meesha uu ku dhammaado ku dhammaanayo khaatimada qala xadaanaa xibaan bnu muusa qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa macmaru can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata radi allahu canhu qaal shahidnaa maca rasuuli اlahi sal slm khaybara nebiga ayaan xaadirnay maciisa khaybar faqaala rasuulu lahi sal l slama lirajulin nebiga ninbuu ku yidhi miman macahu dadkii la jiray ah yadaci lislaama islaamnimo sheeganaye hada min ahli الnaar kan waa ahlu naar ayuu yidhi waa nin marka dagaal ku jiro nebigana la socdo falamaa xadara alqitaalu dagaalkii markuu yimid qaatala rajulu ninkii waa dagaalamay haddana min ashaddi alqitaali dagaal midka ugu daran wa kahurat bihi aljiraaxu dhaawacyadii baa ku bateen fa ahbatathu way sugtay dhaawacii baa dhul dhigay marka fa jaa rajulu min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalama nin asxaabta nebiga ka mida yimid faqaala yaa rasuul allah wuxuu yidhi rasuul allow ara'ayta aladii taxadadta annahu min ahli nnaar midkii aad ku sheekaysay inuu ahlu naar yahay qad qaatala fii sabiili illaahi min ashaddi alqitaal ilaahay jidkiisa u dagaalamay dagaal midka ugu daran fakahurat bihi aljiraax dhaawacyadii baa ku bateen yani camalkiisa camal toosan waaye macnaha saan ka arkaynu ka wadaa faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi amaa inahu min ahli nnaar waa ahlu naar ninkaas fakaada bacdu lmuslimiina muslimiinta qaar waxay ku dhowaadeen yartaabu inuu shakiyaba inay shakinayaan ninkiina camal wanaagsan uu samaynayaa nebigiina ahlu naar buu leeyahay fabaynamaa huwa calaa dalika xilli uu sidaa yahay id wajada arajulu ninkii wuxuu dareemay alama aljiraaxi dhaawaca xanuunkiisa faahwaa biyadihi gacantiisiibuu jalleecay gacantiisiibuu ku jalleecay ilaa kinaanatihi qunuxiisa kinaanada weelka fallaaraha iyo lagu shubtaa la dhaha fantazaca minhaa sahman hal leeb ayuu kasoo siibtay kasoo qaatay fantaxara bihaa waa isku gowracay waa isku dilay marka ayb fashtadda rijaalun rag baa waxaa ku adkaaday min almuslimiina muslimiinta ka mida fashtadda rijaalun min almuslimiina ilaa rasuulilaahi bay u tallaabsadeen nebiga xaggiisa rag faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuul allow sadaqa allaahu sadaqa allaahu xadiidaka alla waa rumeeyey xadiidkaagii warka aad tiri alla waaba rumeeyey qad intaxara fulaanun hebel waa isgowracay faqatala nafsahu nafsadiisii buu dilay faqaala rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu yidhi yaa bilaal qum istaag faadin ogeysii dadka iclaan u sameey laa yadkhulu ljannata jannada ma gelaayo ilaa mu'minun mu'min maahane wa in allaha allana layu'ayidu haada addiina diinkan ayuu ku xoojiyaa birajuli lfaajiri nin faajir ah baa alla diinkiisa ku xoojiyaa oo ninkan hadda waa faajir buu ahaayo waa kaasaa isdilay haddana alla diinkiisiibuu ku xoojiyeyo unbuu u taray muslimiinta muslimkii waa ka faa'iiday isaguna ma faa'iidin meeshaan marka in allaha la yu-ayidu haada addiina birajuli alfaajir dadka gabal zamankan macno aad u qaldanay ka fahmaan macnaheeda saxdaana ibnu kathiir musnad ulfaaruuq ahar ibnu cumar auuahar cumar ibnu lkhadaab buu keenay wuxuu yidhi innii la astaciinu rajula cumar wuxuu yidhi anigu waxaan kaalmaysanayaa nin faajir ah oo qawi ah nin xoog leh oo faajir aan ka faa'iidaysanayo xooggiisa laakiin muxuu ku darayna wa innii wa innii calaa qafaanihi wa innii calaa qafaanihi aniguna waxaan ahay buu yidhi ninka dabagelayo oo iska ilaalinaya khiyaanadiisa iyo dhibkiisa waa daba taaganahay dheeftiisana waa qaadanayo aye aad faajir kaalmaysatid adige maiska celi kartaa siyaasadiisa mau xoog heshaan maleh uma xoog helno qof baa marka waxuu rabaa inuu yidhahdo in allah la yu-ayidu hada diina birajuli alfaajir ayuu leeya faajirka adaa u kaalmaynaya markaan fujuurkiisaad ayidaysaa ood aad xoojinaysaaye adiga maahan inuu adi isaga ku xoojinaya caalamulislaami maanta waxaa ka jira saasaa la dhihi karaa innaga marka annagaa wax xoojinayna maahane annagana lama xoojinaya lanna ninkan waa kaa maal badan yahay waa kaa yacnii imkaaniyaad badan yahay waa faajir oo diin alle ma rabo adigii ma ilaalin kartid intaad dabagasho dhibkiisa muslimka kama celi kartid marka in allah la yu-ayidu ma socone marka aharka xadiidkan marka tafsiirkiisa meeshaas u yaalla marka abu cubeyd ee musnad ulfaaruuqa juska labaad oo ibnu kathiir ku sheegay nihaayada laftirkeeda waa kee ibnulaiir nihaaya fii hariib alxadiid waa sheegay meesha qafafa qafafa fii maadati qafafa ayuu ku sheegay meesha qafana aana xaggaas usoo ixaaleeyey ayb abuu cubaydna fii qariibihi sidoo kale ayuu isaguna u tilmaamay marka ninka faajirka waa la kaalmaysan karaa bishardi shartiisa in layska ilaalin karo haddii layska ilaalin karo waxa loo kaalmaysanayana uu yahay wax saxan oo hadda yacnii aan muslim dhibkiis aan ahayn waa la yeeli karaa laakiin bishardi fujuurkiisa in layska ilaalin karo ayb qaala xadaanaa saciid marka tarjamada xadiidku ay isku daabaqaynayaano alcamalu bilkhawaatiim lanna ninkaani khaatimadiisaa loo eegay wixii kaleo dhan ma la fiirinin xadiidkan marka qofka wuxuu ku abuuraa walwal iyo cabsi iyo hadda haddaad dadaalaysid waxaa ku dambaynaysa ma ogin haddaad aragto qof dhibaa iska waxqasaayana ma ogid inuu kaa fiicnaan doono marka inaad tartiib isgaabiso ood rabbi un bariso oo aad isticaano ilaahay weydiisato oo ducaaulkarbi akhrisato oo murugtaas khaatimada ay kugu hayso aada iskaga daaweyso ayb qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam qaala xadaanaa abu hasaan qaala xadaanii abu xaazimin can sahlin ana rajula min acdami almuslimiina hanaa'an nin ka mida ana rajulan nin min acdami almuslimiina hanaa'an ninkaasoo yani muslimiinta kuwa ugu weyn a hanaa'an xagga deeqidda can ilmuslimiina ou deeqay xaggooda ou ka deeqay dadka ugu waaweynoo aad muslimiinta wax badan ka deeqay ah fii ghaswatin ghazaaha duulaan ou duulay maca anabiyi sal l slam ou la duulay fanadara anabiyu sal l slam nebiga wou eegay faqaala wuxuu yidhi man axaba an yandura ila rajuli min ahli nnaari falyandur ilaa haada qofka jecel inuu eega nin ahlu naar ah ninkaana fiiriyo ninkiina wacdarow dhigay muslimiinta meel uga soo baxay faatabacahu rajulu nin ayaa dabagalay min alqowmi qowmka ka mida wahuwa calaa tilka alxaal isagoo sida ah min ashaddi innaasi cala almushrikiin dadka kan ugu daran gaalada korkeeda ayuu ahaa oo yacni gaaladiibuu wax ku dhigay ayb xataa jurixa ilaa laga dhaawacay ninkii fastacjala almowta geeri ayuu degdegsaday markii la dhaawacay dhaawicibaa dhibay war intaad silac ku noolaa lahayd isdil buu is yidhi fa jacala dubaabata sayfihi seeftiisa afkeeda ayuu yeelay bayna tadyeyhi labadiisa naas dhexdooda xataa kharaja min bayni katifayhi ilaa ay ka baxday seeftiisa caaradeeda ayuu labada naas dhexdooda yeelay waa ku kor dhacay marka ilaa ay ka baxday dhabarka labadiisa garbood dhexdooda fa aqbala arajulu ila nabiyi sal l salam musrican ninkii waa soo jeestay isaga oo degdegayo ninkii ninka dabagalay faqaala ashhadu annaka rasuulullah waxaan qirayaa buu yidhi nebi allo inaad rasuul alla tahay faqaala wamaa daaka oo kaas waa maxay maxaad ku tidhi qaala qulta lifulaanin min axabi ahli man axaba an yandura ilaa rajuli min ahli nnaari falyandur ilayhi wa kaana min acdamina hana'an can ilmuslimiin ayuu ahaa facaraftu annahu laa yamuutu calaa dalika inuunan sidaa ku dhimanaynin baan gartay wanaaggaas markaad warkaas tidhi falamaa jurixa istacjala almowta ayuu degdegsaday faqatala nafsah faqaala nabiyu sal allahu calayhi wasalam cinda dalika meesha agteeda nebigu wuxuu yidhi ina alcabda addoonku layacmalu camala ahli nnaar ahlunaar camalkooduu samaynayaa wa inahu min ahli iljanna isagoo walxaal inahu isaguna min ahli iljannati uu yahay wayacmalu camala ahli ljannati ahlu janno camalkooduu samaynayaa wa inahu min ahli nnaar walxaal inahu min ahli nnaar uu yahay wa inama alacmaalu bilkhawaatiim acmaashana waxay laga eegayo laga fiiriyaa waxay ku dambayso marka dad badanoo camal janno samaysanaya ahlu naar ah kuwa ahluna camal ahlu naar samaysanayana ahlu janno weeyaan saasaa dhacda culammada marka waxay yidhaahdaan khaatimada waxyaabaha halleeyo waxay u badan tahay umuur qalbiga ku xiran dasiiso iyo shay dafiin qalbiga ku duugan oo aad u xun oo alla ou daalacanayo bani aadam aynan arki karin ayaa khaatumada gediyo aad marka waa darantaha cudurada qalbiga marka in layska ilaaliyo kibirka ismahadinta cujbiga kibirka ixtiqaarka dadka la xaqiro ummaddan ilaahay la xaqiro wahaakada waxyaabahaas qofki isagii baa markii dambe iska xumaanaya hore waxaan usoo marnay cabdullaahi bn mubaarak inuu yidhi nin aada loogu ibtileeyey dunuub waaweyn oo wax inuu dilay iyo ayuu nin sheegay markaasu wuxuu yidhi amniga adiga aad ka aamin tahay cadaabka alleh ayaa ka daran buu yidhi ninkaas wuxuu geystay dunuubta aad sheegaysid mararka qaar dadka qaar waxay u dhaqmaan sidii inay yihiin macsuumiin oo kale oo ayagu ayna waxba ka dhicin kibirka iyo ixtiqaarka ku jira dartiis acmaashaas marka qalbiga in laga nadiifiyo baabu ilqaa'i alcabdi annadru ila alqadari baabu bayaani ilqaa'i alcabdi addoonka riditaankiisa annadru nadarka uu ku rido ila alqadari qadarka uu ku rido marka ilqaa waa masdar waa ifcaal alqaa yulqii ilqaa'an waa afcala yufcilu ifcaalan masdarkii marka waxaa loo idaafeeyey mafcuulu bihigi masdarun udiifa ilaa mafcuulihi waay faacilkiisiina annadru weeyaan marka nadarkiibaa addoonka ku ridaayo qadarka bacdi riwaayaa yacni bacdi riwaayaat oo bukhaarina waxay dhigayaan fii riwaayati alkushmihaniy baabu ilqaa'i annadri alcabda ila alqadari oo min waxay ka dhigayaan marka min idaafati almasdari ilaa faacilihi alcabdana mafcuulu ka dhigta macnuhu laka waa isla mid ayb marka nadarku wuxuu kuu qadarka kaama bixinaya qadar unbuu kugu ridaya alla kuu qadaray qaala xadaثna abu nucaym qaala xadaثna sufyaan can mansuuri can cabdillahi bni murata can ibni cumar radia allahu canhuma qaal naha nabiyu sal l slam can اnadri nebiga nadarkuu reebay nadarku waa qofka waxbuu isku waajibina alla uunan ku waajibinin midda kale waxaa laga yaabaa nadarku inuu shardi ku xiran yahay ilaahu haddaad hebel ii caafiso waa soomaa macnaha waxaa laga dhadhansanaa marka haddaadan ii caafinin aniga ma soomaayey xoogaa aadaab ahaan ma fiicna taas marka nadarka marka midka laakiin aan waxba lagu xirin isaga waa fiican yahay dhib ma leh kitaabulaymaan oo nuduurna waa ugu tegaynaa insha allah qaala inahu laa yaruddu shay-an nadarku waxba ma celiyo wa inamaa yustakhraju bihi waxaa lagula soo baxaa isaga min albakhiili qofka bakhiilka ah ee awalba inuu wax sameeyo aan rabin ayaa lagala soo baxsadaa wax oo nin awalba inuu sadaqo bixiyo aan rabin ayaa nadaru xiraa hebel hadduu ilaahay ii caafiyo masaakiinta intaasan siinaa awalna wax ma bixi lahayn nadarkan unba wax ku bixiyey ayb marka xataa haddaad intaad nadar gasho ood wax ku bixiso qadar unbuu ku geynaa nadarkialla kuu qora unbaad samaynan xataa camalka aad nadarka ku samaynaysa allaa qoray qaala xadaثna bishr bnu muxamedi qaala akhbarana cabdullaahi qaala akhbarana macmaru can hamaami bni munabih can abi hurayrata can اnabiy sal l slama qaal laa yaأti bna aadama bani aadamku ulama imaado annadru nadarka bishayin shay shayga oo lam yakun qad qadartuhu shayga oo lam yakun aan ahayn qad qadartuhu inaan qadaray shay yacnii aanan qadarin nadarku uma keenayo walaakin yulqiihi lqadaru qadarkaa wuxuu ku walaakin yulqiihi lqadaru qadarka ayaa ridaayo oo ku tuurayo wixii loo qoray waqad qadartuhu lahu waanan u qadaray astakhriju bihi min albakhiil qofka bakiilkaa baan wax uga baxsanayaa bihi binadri baan wax ugaga soo baxsanayaa ayb marka hadduu qofku awalna wax bixin rabin nadar uu galo wax ku bixiyo qadarkii unba buu ku dhacay ayb xadiidkana marka nuduurta iyo meelahaasuu ku keena ayb xadiidkan marka dambe walaakin yulqiihi alqadar kada lilakhari walilkushmihaniy yulqiihi annadru walaakin yulqiihi waxaa ku ridaayo annadru nadarka taas marka aada munaasabadeeda daahirayn noqona markaas ayb inuu wax bixiyo ma rabin nadarka wuxuu ku ridayaa inuu wax bixiyo de nadarka qadarka muu ka baxsan yahay maya waqad qadartuhu lahu anaa u qadaray inuu nadarkaasna la imaada sidaasay ka dhigantahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa xawla walaa quwata ila billaah macnaha marka laa xawla kitaabuulqadar calaaqadeeda maxaa- maxay tahay iyo tan waxay tahay laa xawla macnaheedu waxay tahay xeelad macaasida aan uga leexanna ma lihin quwo aan daacada ku samaysanna ma lihin ilaa billaahi alla inuuna siiyo maaha marka qofkii wuxuu ka beri noqday awood iyo xeeladuu ka beri noqday allowna isu dhiibay qaala xadaanii moxamed bnu muqaatilin abulxasan qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa khaalidun ilxadaa can abi cuثmaan annahdiy can abi muusa qaal kuna maca rasuuli illahi sal l slam fii hazaatin fajacalnaa duulaan baa nebiga kula soconay fajacalnaa laa nascadu sharafan waxaan ahayn inaanaan fuulaynin meel taag ah walaa nacluu sharafan maanan kor noqonaynin meel korayso walaa nahbidu fii waadin dooxo ama waadina maanan ka hoobanaynin ilaa rafacnaa aswaatanaa bitakbiir ilaa codadkeenna ayaan takbiirta ku kor yeelaynay qaala fa- fadanaa mina rasuulu llahi sal l slam aa noo soo dhowaaday faqaala yaa ayuha nnaas dadow irbacuu calaa anfusikum nafihiinna u naxariista u tura fainakum laa tadcuuna asama walaa gaa'iban inama tadcuuna samiican basiiran uma qaala yaa cabdallahi bna qays alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin kelimatan kelmad hiya min kunuusi ljannati ah laa xawla walaa quwata ila billaah maxalushaahidka marka meeshaas waa abwaab اlqadarda marka waxay ka qusaysaa lأna macnaa laa xawla laa taxwiila lilcabdi can macsiyaة اllah ila bicismat اllah walaa quwata lahu calى طaacat اllah ila bitowfiiq اllah towfiiqdiisu qadar maaha ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan almacsuumu man casama allah kan dhowrsan waa midku alla dhowray caasimun maanicun qaala mujaahidun saddan can ilxaqi buu ka owdan yahay yataradaduuna fi dalaalati baadidii bay ku noqnoqonayaan dasaaha ay aqwaaha qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha marka zakaaha iyo dasaaha faacilkeeda yaa waayo waa ta- laba tafsiiraa ku jirto bukhaari hadda isaga wuxuu u wadaa faacilku allah inuu yahay qad aflaxa waxaa liibaanay man axad yaa liibaanay zakaa alla ou dahiray haa nafsadiisa ou dahiray waqad khaaba waxaa hoogay man axad dassaa alla ou wasaqeeyey haa nafsadiisa ou wasaqeeyey oo macsi iyo uu ku wasaqeeyey marka khayr iyo sharba allah qadaray waay marka tafsiirkaasuu bukhaari ku socdaa isaga wacalaa dalika ayuuna baabkan kitaabkan u dhexgeliyey qaala xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa yunus can الzuhriyi qaala xadaanii abu salamata can abi saciidin اlkhudriy can الnabiy sal l slama qaal ma stukhlifa khaliifatun nin madax lagama dhigo ilaa lahu biطaanataani ilaa laba saaxiibba ayuu leeyahay saaxiib hoosaadyo wadaayaalo biaanatun wadaay hoosaad ta'muruhu bilkhayri khayrkay faraysaa wa taxuduhu calayhi waana ku boorinaysaa wa biaanatun biaanana ta'muruhu bishari bay faraysaa wa taxuduhu calayhi waana ku boorinaysaa sharta waalmacsuumu man casama allaah midka dhowrsanna waa kow alla dhowray waalmacsuumu man casama allaahu qofku alla dhowray towfiiqdiisa ku dhowray meeshaasaa marka qadarka uu ka soo gala kitaabu laxkaam uuna ku imaan doonaa xadiidkan macnihiisa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan waxirmun calaa qaryatin ahlaknaaha marka waxirmun waa qiraa'adii naafic iyo ayb yaa waxirmun akhriyey waxaraamunna caasim iyo akhriyey caasim ma wada waxirmunna waa akhriyey waa shucba riwaayatu shucba can caasim waxirmun calaa qaryatin wa riwaayatu eh, xafs can caasimna wa xaraamun ayb L- marka xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha wuxuu ku macnayn doonaa wa wa waajibun ayb calaa qaryatin ahlaknaaha lan yu'mina min qowmika ilaa man qad aaman qowmkaaga xaal uu ka mid yahay rumayn maayo ilaa man qad aamana kuwii ku rumeeyey unbaa bis waxaan ahayn ku rumayn maayaan dadkii hadda ku ru- kuwii ku rumeeyey cidaan ahayn ma ku rumaynayso waa cilmiga alla marka ayb waxaraamun calaa qaryatinna ahlaknaahaa qaryo aan halaagnay waxaa dusheeda ku waajibay annahum laa yarjicuun inaynan xaq u soo laabanaynin oo allah baadiyeeye xaq u soo laaban maayaan waa tafaasiir kalena waa jirtaa bukhaari isaga hadda tafsiirkaas ku wadaa meeshaan ayb wa qaala mansuur bnu nucmaan can cikrimata can ibni cabaas wa xirmun bilxabashiyati wajaba wajaba ayb qur-aanka marka luqa ajnabiya maku jirta aan carabi ahayn horaan uga soo hadalna khilaaf inuu ku jiro kitaabu tafsiir iyo meelahaasaan uga soo hadalna shaafici isaga kelimo aan carabi ahayn kuma jirto qur-aankuu leeyahay wixii luqo kale ah ee laga helo qur-aankana waa min baabi tawaafuqi lugaat weeyaan maahane maaha carabi inaynan ahayn ma aha qaala xadaanii maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa cabdurazaq qaala ahbaranaa macmarun can ibni taawuus can abihi can ibni cabaasin qaal maa ra'aytu shay-an ma aanan arkin ashbaha bilamami lamamka uga ekaansho badan dembiga sakaa'irta yacni ama lamamku oo aayaddu ay sheegtay mima qaala abuu hureyra abuu hureyra wuxuu yidhi can inabiy sal l slam uu ka yidhi in allaha kataba cala bni aadama alle bani aadamka korkiisau ku qoray xadahu min azina dheeftiisa zinada adraka dalika laa maxaalata wuu haleelayaa shaki la-aan fazina oo yani iskama leexin karo fazina alcayni nadaru isha zinadeeda waa fiirinta wa zina lisaani lmandiqu carabka zinadiisu waa hadalka wanafsu tamanaa watashtahi naftuna waa waa tamaninaysaa waana hawoonaysaa waalfarju yusadiqu dalika aw yukadibuhu farjigana waa u rumaynayaa ama waa beeninayaa in allaha kataba cala bni aadama kitaabadaas marka kitaaba qadariya ayb meeshaasaa marka kitaabulqadar u munaasab kaga yahay baabun wmaa jacalna aru'ya alatii araynaaka ila fitnata linnaas washajarata almalcuunata fi lqur'aan kitaabu tafsiiran aayaddan macnaheeda kusoo marnay qaala xadaana alxumaydiyu qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa camru can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma wmaa jacalna aru'ya alatii araynaaka ila fitnata linnaas qaala hiya ru'yaa caynin aragti oo indha ayay ahayd uuriyahaa rasuululahi sal slam nabiga la tusay leylata usriya bihi habeenkii la dheelmiyey ilaa beyt lmaqdis loo dheelmiyey qaala washajarata almalcuunata fi lqur'aan qaala hiya shajaratu zaquum yacnii macnaha waxay tahay kitaabulqadar meeshay munaasabka uga tahay nebiga aragtidii ru'yadii la tusay ee ahayd isagoo maka joogo beytalmaqdis in la tusay oo uu yidhaahday xalallay dheelmiyey waa soo laabtay beytalmaqdis aan tegey gaaladaa lagu fidnaynaya shajaradan marka malcuunada ee qur-aanka lagu sheegayna iyadana gaaladaa el alla uu ku baadiyeynayo ku dhuminayo leanna waxay dhaheen bal fiiri maxamed wuxuu noo sheegayaa geed naar ka dhexbaxayo naartu geedaha waa cuntaa see dab ay wax uga korbaxayaanay dhaheen marka waa ku dhaceen soo ma aragti marka allah wuxuu iyagu ku dhumiyey alle marka waa ku dhumiyey marka idlaalka iyo hidaayada labadaba allah wata marka macnaha marka aayadda hadda ay halkan marka u taagan tahay sidaas ayb ma dhamayn karna hada aakhiruhu bilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed